markan dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka kale ee inoo xiga oo xiliyadan kale ay dhegeystayaasha inooga barteen waa hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan ayaa soo wada jeedin doona
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahin oo dhambaallada horta intii hore ma ka badan yihiin mise indhahaygaa sidaas sheegaya dhambaalada waxaa ka daran heesahaan dhegeystayaashan u hayno hayo iyagana een isku jir ah darandoorri waa tahay dhambaalka ugu horreeyaan soo qabanayaa waxa uu naga soo gaaray cabdishakuur siciid faarax istakiin baa la yidhaahdaa iyo cabdulaahi siciid faarax cabdulaahi yare siciid cali warsame daa'uus liibaan sacuudiya baa la yidhi iyo liibaan xasan qaylo duraan cabdi colaad mataan cabdi colaad cabdishakuur cabdulaahi aadan waxa uu ku magac dheeryahay diinleh iyo sidoo kale fartuun cabdi colaad iyo xani shariif mukhtaar daahir shariif mukhtaar iyo bashiir shiino waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed deeq xasan cadeeh oo loo yaqaano galbeyte iyo cabdixakiin cali cawaale alxaaji saadaq maxamed sheekh saadaq cadaado iyo mukhtaar sheekh yuusuf saadaq shuuke abaadir cali shuuriya waxa uu ku magac dheeryahay fanaxeey iyo ugu dambeyntii cabdinaasir axmed warsame geesood iyo dhammaan baa la yidhi asxaabta reer shiirkule blacksea iyo n b c waxay hambaliyo waa dhulan aad u garanayo waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan ismaaciil axmed ismaaciil iyo zeynab maxamed ismaaciil oo toddobaadkii hore ku aqalgalay dalka netherland waxa ay leeyihiin farxad ku waara oo kala hela ubad khayr qaba ah oo idin anfaca aamiin aamin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray aabe faysal muxudiin xasan gaafow iyo xaaskiisa taliso nuur baalbaalood iyo waxay yidhahdeen abukar faysal muxudiin iyo khuluud faysal muxudiin iyo muno faysal muxudiin iyo cabdicasiis faysal muxyidiin waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan muxidiin faysal muxidiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxidiin oo wiilu ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey maahir muxidiin waxaana ay leeyihiin maahiru noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo abshir axmed cismaan jeelle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa caasho axmed cismaan saygeeda iyo caruurteeda muxyidiin axmed cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa jamaal axmed cismaan iyo caruurtiisa dhammaan reer cismaan jeelle sacdiyo sheekh maxamuud maryan sheekh maxamuud alqiimo sheekh maxamuud iyo farxiyo sheekh maxamuud iyo ibraahim sheekh maxamuud iyo bishaar ibraahim sheekh maxamuud iyo khatro xasan sheekh maxamuud muuse cismaan xasan cali muraayo iyo dhammaan reer sheekh maxamuud nuur waxay tahniid dhalasho u dirayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cismaan oo ay gabarh igu dhalatay magaalada muqdisho shantii bishan maaj gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cumar sheekh maxamuud waa samideeba ibraahim oo barnaamijka kusoo biirtay waa tahay caasho cumar waxaan leeyahay soo weyno oo noqo tii korta ee kaalin qaada heesta ugu horreysa ee aan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynana waa ma wax la isku diidaa waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed cali cigaal iyo maandeeq
yaan ku dhoortay yaan ku mooday adun dhiirnaxaynin waa taadi diidi markii yaan ku doortay igsiyaan ku mooday adun diirnaxaynin waa taadi diidi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnugu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini famiri durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnugu haddaa tiri u dulqaadan maaye ha igu daalini famiri
waa tahay codadkii axmed caligaal iyo faadimo cabdulaahi maadeeqa daantaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada waxa uu dhambaalkan naga soo gaaray aan markana soo qabanayo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo khadar xasan shariif iyo marwadiisa luul xasan ciidame iyo cilmi cabdulaahi cumar cilmi dheere iyo farxaan axmed xasan farxaan lesya baa la yidhaahdaa iyo maxamed cabdi colaad jilibka cali cabdi maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay cali blaag iyo cabdiraxmaan xaaji cumar yare cabdifataax cabdulaahi warsame waxau ku magac dheer yahay baadsha iyo qaasim macalin cabdulqaadir waa qaasim dhalo iyo sidoo kale mahdi cali cawaale wuxuu ku magac dheer yahay amita jackson waa taynaaneysya halkaanka buuxa cumar deeq macalin gaab waxau ku magac dheer yahay zuzu iyo maxamed khadar xasan waxau ku magac dheer yahay qaley iyo maxamed cabdulaahi xuseen gure iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar ninja iyo axmed nuur macalin cabdulqaadir wuxuu ku magac dheer yahay lidayo iyo uweys macalin cabdulqaadir waa uweys gaaduur iyo cabdifataax ina geelka dheer baa la yiri waa tahay ina geelka dheer waa tahay iyo sidoo kale shukri xoosh iyo cabdi kadiye faarax goobe cabdulqaadir khadar xasan liibaan cali xoosh waa lii barma iyo xasan yare khadar xasan iyo cabaas cabdulaahi axmed wuxuu ku magac dheer yahay calas qoortaag iyo shiine cabdiraxmaan geney wuxuu ku magac dheer yahay dalbiero iyo zakariya cabdiraxmaan geney aliije dirshe cali xoosh waa dirshe caanoole iyo jamaal cali xoosh warqaddu way dheer tahay laakiin waaban dhame ibraahim waan ku dara saaxiibada ka dhiman waa jamaal cali xoosh wuxuu ku magac dheer yahay jamaal dheere iyo maxamed deeq cabdulqaadir aadan stella iyo ikraan cabdulqaadir aadan iyo aadan cabdulqaadir aadan wuxuu ku magac dheer yahay ukulle iyo yaasiin maxamed caruus iyo ugu dambayntii cabdulqaadir maxamed caruus gaabow iyo dhammaan baa la yidhi ibraahinow asxaabta reer shiir kale black c iyo n b c waxay hambalyo u dirayaan ismaaciil axmed ismaaciil iyo zaynab maxamed ismaaciil oo toddobaadkii hore ku aqalgalay magaalada naymegan baa la yidhi ee dalka netherland waxaanay leeyihiin farxad ku waar ah oo kala hela ubad khayr qabaa oo wax idiin taraa aamiin aamin waxaa mar kale noo baaqaya cadday caddaani iyo maryan caddaani iyo xaliimo cadday iyo nasro caynab iyo salaad guurdoon iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo hindiyo dhaqane iyo falastiin khaliif yuusuf iyo faysal isaaq cabdulaahi iyo maxamed ibraahim aadan nuune asxaabta waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed bayuuq iyo afadiisa ruqyo sheekh cabdiwahaab oo gabray ugu dhalatay gaarisa gabadhaasna waxaa loo bixiyey zamzam maxamed waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay zamzam soo weyn oo noqotay waalidkeed iyo dalkeeda manfacda
anigana amiin ayaan raacinaya ibraahim intaadan soo qaban heesta xigta barnaamijka dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdiqayuum sheekh xasan iyo aadan xaamud axmed iyo xamse yaasiin cabdi iyo cawaale cabdiseed iyo yuusuf cabdiseed shuuke aadan guray xariir maxamuud waa xariir maxamed cali iyo sayid garaad cabdulaahi iyo axmed ismaaciil buuxane xamde yaasiin cabdi asme yaasiin cabdi firdowse yaasiin cabdi nimco xuseen cilmi iyo hani cabdilcasiis iyo faadimo cabdinuur iyo xayaad aragsan cismaan waa xayaad aragsan cismaan xuseen baxsan barkhad tallan iyo aamina xuseen ibraahim iyo mako cabdiseed iyo hooyo madiino axmed ducaale iyo ugu dambayntii habaryar qalin axmed ducaale iyo dhammaan reer cabdiseed iyo asxaabta kale oo aan la soo koobi karin baa la yidhi waxay hambaliyo meher oo wacan u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi farta iyo faraatiga faraska iyo geeyada waa tahay waa rooble yaasiin wacays bay yidhaahdeen iyo marwadiisa samiira cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorama waxaan leenahay bay yidhaahdeen meherkii aqalgalku ku xigo allaha ka dhigo wiil iyo caano gabar iyo caanana ah kala hela bay leeyihiin anigana waxaan raacinayaa aamiin markana waxaan dhegaystayaal idiin soo qabanaynaa heestii axad iyo codkii jamiile jalakhsar
Mother, do good, shut up. Artida, cool, you go. Enough to
hagaaga axdi iyo jamali janaqsan ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo abshir axmed cusmaan jeelle iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo caashe axmed cusmaan seegeeda iyo carruurtooda iyo muxudiin axmed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo jamaal axmed cusmaan iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cusmaan jeelle sacdiyo sheekh maxamuud iyo maryam sheekh maxamuud iyo alqiimo sheekh maxamuud farxiyo sheekh maxamuud ibraahim sheekh maxamuud iyo bishaar ibraahim sheekh maxamuud iyo khatro xasan sheekh maxamuud muuse cusmaan xasan cali muraayo iyo dhammaan reer sheekh maxamuud nuur waxa ay taaniid gaarsiinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cusmaan oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho shantii bishan maarj gabadhaasi uu loo bixiyey caasho cumar sheekh maxamuud waxaan leenahay caasho soo weynow noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo aroos wacan waxaana dadka diraya ka mid ah xaamuud aw cali yuusuf iyo xaawo aw cali yuusuf nimco aw cali yuusuf maryan aw cali yuusuf waa dhammaan ilmo aw cali yuusuf axmed a ku jira cabdiraxmaan wuu ku jiraa iyo sidoo kale maryan idris muuse iyo xasan idris muuse iyo cali idris muuse iyo barre idris muuse cawaale cabdi saadi yuusuf cabdi saadi iyo makas cabdi saadi iyo yaasiin cabdi saadi iyo saleebaan cabdi saadi iyo habaqalin axmed ducaale baa la yidhi iyo hooyo madiino axmed ducaale iyo sidoo kale habaryar xabiibo axmed ducaale dhammaan reer aw cali yuusuf iyo reer cabdisaad iyo dad kaloo fara badan oo lasoo koobi karin baa la yidhi waxay halkan ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abiib aw cali yuusuf iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi mune maxamed xuseen orooskoodu ka qabsoomay magaalada boorame ee gobolka awdal taariikhdu markay ahayd baa layidhi bisha maaja saddexdeedii sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano
heestaa kale aan dhegeystayaasheenna u hayno caasho waa heesta halkudhigeedu yahay gacanisii iyo codkii cumar dhuule baa tahay heestii gacanisi ayaan intaas ku dhaafaynaa dhammaalkan wuxuu noogu yimi zakariya raage bootaan iyo adeer yuusuf ciise quule iyo hooyo shamis aadan dheere raage bootaan diirye maxamed bashiir iyo cabdulaahi yuusuf iyo macalin muxudiin gurde iyo shuuke aadan gurey waxayna jecel yihiin taaniyad inay u diraan qadar yuusuf ciise qadar quule iyo marwadiisa ayaan muuse khaliif oo wiil ugu dhashay baaltaag oo ka tirsan galaadi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxdara anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe abuukar xaaji maxamuud hilowle hooyo xaawo shariif yaxye habaryar warda abuukar habaryar hani abuukar habaryar adna abuukar abti farxaan abuukar abti asad abuukar abti cali abuukar iyo abti maxamed abuukar adeer jimcaale maxamuud hilowle iyo xaaskiisa adeer diriye xuseen iyo xaaskiisa xabiibo cali axmed tuure iyo jimcaale maxamed mucow iyo xaaskiisa waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan shaafici sheekh aadan iyo xamdi abuukar xaaji maxamuud oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada baa la yidhi frankfort ee waddanka jarmalka waxaay leeyihiin wiilkaasi inkastoon magaciisa lasoo sheegin waxaan leenahay soo weyno wuu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay waxaa caasho noo baaqaya ruqiyo aw sulub barre iyo hooyo xaliimo aw sulub barre iyo hooyo ardo axmed barre iyo hooyo aamino muuse barre maryan caydiid maxamed iyo waxay yidhaahdeen seygeeda iyo caruurtooda iyo cabduqaadir caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan caydiid maxamed cabdiweli faarax barre iyo cabdinaasir maxamed cumar waxaana ay jecel yihiin dadkaasi iyaga oo kala joogo soomaaliya iyo dalalka dunida inay hambalyo halkan ka gaarsiiyaan sheekh cabdiweli caydiid maxamed iyo hinde cabdulaahi oo gabaray ugu dhalatay badhan gabadhaasna waxaa loo bixiyey yidhahdeen ruweyda sheekh cabdiweli maxamed waxaan leenahay ruweyda soo weynaa u noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa faacdo aamiin ibraahino intaadan soo qabanna heesta afraad ee barnaamijka aan dhambaalkan akhriyo waxa uu naga soo gaaray ayayo dahabo ibraahim xayle iyo adeer cali xasan gaafow eedo zahra muuse cumar meeraale iyo axmed muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina muumin iyo caruurtooda shariifo muxyidiin xasan seegeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda jawaahir muxyidiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiye muxuyidiin xasan iyo saygeeda nuur estro cabdallah cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa muna axmed mukhtaar iyo caruurtooda xasan muxyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda xuseen muxyidiin xasan iyo xaaskiisa fayloon maryan muxyidiin xasan iyo seegeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda fadxiya muxyidiin xasan cumar muxyidiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan muxyidiin faysal muxyidiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxyidiin oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey maahir waxay leeyihiin maahir soo weyn oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin isla dhammaanta haniidaas ayaan gacanta ku hayaa waxaa noo baqayaa iyo dahabi ibraahim xayle iyo adeer cali xasan gaafow iyo eedo zahre muuse cumar meeraale iyo axmed muxudiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina muumin iyo caruurtooda iyo shariifo muxudiin xasan saygeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda iyo jawaahir muxudiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda iyo sacdiye muxudiin xasan saygeeda nuur estro iyo cabdallah cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda iyo cali muxudiin xasan iyo xaaskiisa muune axmed mukhtaar iyo caruurtooda iyo xasan muxudiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda iyo xuseen muxudiin xasan iyo xaaskiisa fayloon iyo maryan muxudiin xasan iyo saygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo ilmahooda fadxiya muxudiin xasan iyo cumar muxudiin xasan iyo cabdiqaadir muxudiin xasan dhammaan waxaana ay hambali u dirayaan muxudiin faysal muxudiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxudiin oo wiil ugu dhashay muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey maahir waxaanay leeyihiin maahirow soo weynow noqo kii waalidkii waxdaray iyo dalkiisaba anigana min ayaan raacinayaa heesta xigta ee dhegaystayaashaan usoo qabanayno ibraahino waa heesta halkudhageedu yahay dictor waxaa ku luuqaynaysa fanaanada nimco yaasiin tahay ibraahim oo dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga haddaan soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay bismillaah assalaamu calaykum naga guddooma baa layidhi salaan gacaltooyo oo kale iyo laaba waatabaan idinka guddoonna mid lamidana hawadaan idin soo marinayna marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah ayeeyo dahabo maxamuud cali oo lagu naanayso dahabo geese iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo hooyo maryan maxamuud daahir waa maryan cadde iyo amaal axmed maxamed iyo sheegeeda axmed ugaas cali ugaaskabuu ku magac dheer yahay iyo caruurtooda kamaal yare nawaal iyo saarah oo jooga bristol u k waxaa sidoo kale dhambaalkana ku jira bahjo axmed maxamed waa bahjo yarey waxay joogtaa xamar injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo caruurtooda sanaa iyo maxamed xamaada lagu naanayso wax oo jooga bristol wadanka britain iyo sidoo kale doctor cabdulmaciin axmed maxamed oo jooga xamar baa la yidhi iyo injineer mukhtaar axmed maxamed wuxuu ku magac dheeryahay xamaraawi waxa uu joogaa xamar iyo sidoo kale injineer mustafa axmed maxamed abu maxamed buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale maxamed axmed maxamed waa maxamed amiin iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed waxa uu joogaa haydarabad wadanka indiya waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi liibaan maxamed axmed carab iyo ikraam axmed maxamed oo shan iyo labaatankii bisha aanu soo dhaafnay february sanadka laba kun sagaal iyo tobanka wiil ugu dhashay magaalada london wiilkaas waxaa loo bixiyey mustafa maxamed axmed carab waxay leeyihiin annagoo alla uga baryayna inuu soo barbaaro oo noqdo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxaanu sidoo kale leenahay soo weynow waa tahay waxaa dhambaalkan uu noogu yimid ah awowe xasan maxamuud iyo awowe axmed maxamed iyo awowe maxamuud xasan iyo ayeyo shariifo xasan ayeyo faadumo diirge ayeyo maana xasan iyo ayeya abshira maxamuud iyo abtiyaal cabdinuur xasan cabdikariim xasan cabdiqaadir xasan iyo waxay idhahdeen adeero cabdikariin axmed iyo asad axmed iyo fu'aad axmed iyo cabdiraxmaan axmed cabdisalaad ibraahim iyo habaryar yasmiin xasan iyo habaryarooyin canab xasan iyo sucaad xasan iyo ifraax xasan iyo shukri yuusuf iyo aamino cusmaan xaawo kiin cabdiqaadir iyo ugu dambaysta habaryar sacadiya cabdulqaadir dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan aabe saadiq axmed maxamed iyo hooyo faadumo xasan maxamuud oo dhowaan wiil ugu dhashay muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan saadiq axmed waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba waxtiraamin ayaa lena gabagabadii barnaamijka ayaanu ibraahino soo gaarnay heesta dhegeystayaasha aan uga tegayno teebaad isdheli ahayd ha noqoto dahab lamoodiyow ayaan u soo qabanaynaa yaa kuwada luuqeeya maxamed axmed iyo hibo maxamed hibo nuura
dabcan iyada ayaanan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan wadajir waxaa idinkuu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale hawada ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo waa hagaaga heestaasi iyadana dahablamoodiyo iyo barnaamijkaasaana ugu dambeeyay idaacadayda galabnimo tan iyo intaan isugu iman doono toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo